bismi illaahi araxmaan iraxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kasoo joogtiinaysiuba codka raadiocda idiin soo gaarayo galab wanaagsan galabcud doonayana hawada ingalanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la tarin jeclow galab walbo een arbacaad ka dhegaysata raadiocda saacaddu markay soo gaarto koob iyo tobanka amaba shanta galabnimo mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ayaana hawada inga leenahay dhegeystayaal barnaamijka aad buu xiiso badan yahay barnaamijku inta hawada ku jiro galabta waxayna socodsiin doona anigoo galad maxamed ibraahim iyo weliba faaisa xasan shariif dhanka farsamada galabta waxaa qaabeyneysa waa ayaan cali ayaan maxamed cali dabcan waa magaceeda waa hilmaamay lakin waxaa barnaamijka galabta farsameyneysa ayaan maxamed cali dhegeystayaal alaab markaas waxaa noo caada ku daanfurno barnaamijka mid kamid a kalimaha sugaanta waxaan jecelana soo qabto heesta markaasi ay ku luuqeeyaan fanaaninta codka baxsan waa fanaanka aadan galer ayaan soo qabanaya dhegeystayaal isku soo noqosho wanaagsan ayaan in leeyahay intaan qaate aan ku noolaay nafsigaygaay nafsi lama galeen muxuyabidka tan noolahay nafsigaygaade nafsi lama galeen muxuyabidka intan noolahay nafsigayga nafsigayga nuskahanato nuskahanato oo ku dhex noloshe nafsigayga nuskahanato nuskahanato oo ku dhex noloshe nafsi lama galeen muxuyabidka tan noolahay nafsigaygaada nafsi lama galeen muxuyabidka inta noolahay nafsigayga nafsigayga nuskahanato nuskahanato oo ku dhex noloshe nafsigayga nuskahanato nuskahanato oo ku dhex noloshe nafsi lama galeen muxuyabidka tan noolahay nafsigaygaada nafsi lama galeen muxuyabidka inta noolahay nafsigayga nafsigayga nuskahanato nuskahanato oo ku dhex noloshe nafsigayga nuskahanato nuskahanato oo ku dhex noloshe
waa waa hagaag ina saaxiibayaal intaa si aan uga soo laabano heesada furka iyo kurseen qaanida saaxiibayaal galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada ingalanahay dhegeystayaal barnaamij galabta aad buu xiise badan yahay dhanka la talinta dharo een qof ayaa noo fadhisa galabta waxaan soo dhaweynayaa oo galabta siinaya janiska oo barashila daadihinaysa faa'iiso xasan shariif ay soo dhow
waad mahadsan tahay galadow adiga dhammaan dhegeystayaasha dhammaan dhegeystayaasha galab wanaagsan ayaan hawada ka leeyahay dhegeystayaasheena sharafta badan cadaadihii deegaamada ku xeeran ku xeeran waxayna ka dhegeysanayaan mawjada hirkeeda u gaarayo sideed sideed dhibic shan halka dhuusamareeb iyo deegaamada ku xeeran ay naga dhegeysanayaan mawjada hirkeeda u gaarayo sideed sideed dhibic zero halka dadyowga caalamkuna ay nagala jaan qaadayaan aalabda live streamka ee tabita tooska ah ee galab wanaagsan ayaan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha galadow barnaamijku galabta aad buu xiiso badan yahay galabta faa-iisoy looma kala harin dhanka la talinta galabta waxaa fadhiso ayaan maxamuud cali kolleyba galabta dhegeystayaasha in badan waa rajeynaya oo markaasi la talin u baahan ama in badan sugaya barnaamijka inay galabta kaalintooda qaadan doonaan kolleyba la talin badan xalado badan ku cakineed galabta ay dhanba u bixi doonaan inkastoo ay ku labalabeelayeen talow dhankaan u baxnaa sidee markaasi go-aan u qaadanaa ay galabta go-aan rasmi qaada dhankan la talinta ayaan kuma gaar ahaana dabcan waa laga qaadi doonaa oo qof walba markaasi ra'yigiisa ayuu dhiiban doonaa balse faa-iisooyo dabcan dhegeystayaasha lambarkii barnaamijka oo qaadan karaan weliba fariimaha iyo wicitaanka wicitaanka tooska dhegeysta waxaad oga qibaadan kartaa waa furaha laba sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow wicitaanka tooska ee dhegeystayaal waxaad barnaamijka aad uga qeyb qaadan kartaan fura labo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow fura labo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow dhegeystayaal markasta joogtiin iyo si walba codka raadicoda idin soo gaarayo galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada inga leenahay waa hagaag saaxiibayaal meelkasta joogtiin si walba codka haraad idiin soo gaarayo galab wanaagsan galab cudoon ayaan wada inga leenahay dhegeystaha ugu horeeya ee galabta qati ku jira ayaan janaska siinayaa markaasi halo halo asalaamu calaykum halo halo halo salaam calaykum walaa soo dhawow galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada kaa leeyahay adoo iska fogeynaya markaasi aalada naga dhegeysanaysa ma iska baktiinaya soo dhawow barnaamijka galabta waa galab wanaagsan xubintiisa la talin jacayl dabcan dhegeystaha sina asagoo markaasi barnaamijka gudagelin ayaa qadka telefonka go-ay faa-iisoy dabcan dib usoo laaba ayaan leeyahay si aad barnaamijka markaasi kala qeyb qaadato dhegeystaha xiga ayaan siinaya janiska halo halo asalaamu calaykum walaal soo dhawow ku bilo magacay xaafadda ka xumahay dhegeysaha sina een qadka teleefonka ayaa ka go-ay dib usoo laabo ayaa la yahay si aad barnaamijka nagala qeyb qaadato faa soo dhow barnaamijka galabta aad bu xiisa badan waxaan siinaya janiska ayaan aal ayaan soo dhow waa tahay haye
waa mahadsantihiin galad iyo galad iyo faa-isa aad baad umahadsantihiin daadiyaasha barnaamijka galabta waana dhowahay dee barnaamijka galbahan anugu banaankan ka dhegaysanaya ee galabta waa xaadir baan ku ah agtiisa waa tahay ayaanay galabta waxay la tahay waa galabtii ugu horreysay ee barnaamijka aada u fadhiiso u fadhiisato ee la talin jacayl islamarkaasna aad galabta stuudiyaha ee koobaad iyo fiidhiwacdaado markaasi aada soo fadhiisato marka soo dhawow dhankaasi la talinta galabta markaas aada noo qaabilsan
waa mahadsantaa galadow galabta ugu horreyda way tahay oo galabta aan joogo stuudiyaha barnaamijka la talin jacayl marka bal waa tahay ayaanay dabcan waa kuusoo laabanaya dhisalo badan iyo qadka telefonka soo buuxu dhaafinaya doonayana barnaamijkan ay ka qayb qaataan janiska waan ku siinayaa haddii markaasi allaha awoodda la ogolaado galabta dhankaasi la tilinta ayaa noo qaabilsan tahay marka markana waxaan siinaya dhegeystaha qadka ku jira ee markaasi doonayana barnaamijkuna ka qayb qaato walaalo asalaamu calaykum walaal soo dhawow ku bilow magacay xaafadda
magacaygu waa bilan kataxayaada
bilan galab wanaagsan ayaa wada kaale oo la socota barnaamijka
waala socdaa waa tahay gudaha oga barnaamijka waa la talin jecel galabta mawakiil baa tahay ma lagula talinaya mase waxaa la talinaysaa
inaan la keliya doonaya waa tahay soo dhawow
aniga horta wiila jeclaa waa tahay wiil baa in badan xiriir lahaydin
ah waa tahay
wiilka jecla markaa wuxuu leeyahay waa mashquulsanahay marka wiilkaas markaa waa wuxuu leeyahay mashquul waa mashquulsanahay marka waa wiil waa ku jeclahay aniga ma ogin mana isoo wacay markaa wax ma aanan in ka badan ma soo wacay waa tahay
markaas walaa ilaa la keliya doonaya
aad baad mahadsan tahay walaal qaaliya waan kaga mahad celinayaa sida wacan barnaamijka aad uga qaato ayaan dabcan ayaan siinaya janiska oo galabta markaas la talinta noo fadhisa ayaan soo dhawow dabcan dhegeysana wuxuu leeyahay wiil baan in badan saaxiibo ahayn oo muddo aan xiriir wada wadnay markii aan wacaba wuxuu leeyahay dabcan mashquul baan ahay markii aan xoogaa yara xumaadan wuxuu leeyahay waan ku jecelo markaasi niyaddu idhisayaa tala intaa ka mara bay leedahay latalin baan rabaa galabta
waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay galadow horta gabadhaas inkastoo magaceeda aanan garanaynin walaashay waxaan leeyahay qof unbuu marka hore jaceylku horta ku hormaraa oo jacaylku isaga hadduusa xataa usa hadda usa haynin ay kid waa tahay
waa ayada unbuu markaan uu ku horeeya oo u hayaa hadday xiriirido ayadoo ay xiriirisana marka yayse uga xumaanin oo isagu ha isoo xiriiriyo ilaa ilaa yay qasab uga dhigin qofka waa tahay marka marlayba ayadu waxa ka samaysato qofka xiriirka hadiiba uu la wado oo aan meesha looga teginba waa tahay ha ka samayda xiriirka oo inta lala wadaaba janis waayaan leeyahay ha ka faa'iideydo sheekada waa tahay marka saasaan kula talin lahaa walaashay
ayaanay galabta kaliya kaliya la talin ma tihid waxaa jirta gabar markaasi iyaduna markaasi la talinta qaabilsan dabcan waa iyadana waxaan jecelnaa janiska siiyo walaal soo dhawow dabcan waad dhegeysanaysaa gabadha markaasi kunaga soo waceysay magaalada cadaalad gudaheeda taasoo markaasi tiri xariir baan wiil in badan wada soconay deetana markii aan dhankaasiyo aan wada sheekeysanayno wuxuu igu dhahaa waa mashquulsanahay marka xoogaa xumaadana wuxuu ileeyahay dabcan waan ku jecelo dabcan waan ku doonaya maxaa kula talinaysaa
waa dhowahay waxaa leeyahay horta gabadhaas dhee maaha jecelka qofku ka hormaraa qofna uu ku dabamaraa qasab maaha in oo qofka xoog lagu jeclaado horta soo jiidashaa jirto waa samayn kartaa dulqaaday sameynaysaa waa intaasay qofka kusoo jiidan karto mar hadduu meesha kalsooni iyo samir ee taalo jecelka ma burburaayo waa inay wax badan samirtaa waa inay u dulqaadataa maalin waxaa jiri doonto inta aad u qabto in ka badan aasina u qabi doono
waa tahay
markaasaana kula talinayaa
waa tahay maadaama labadan qof ay in badan isjecel yihiin oo xiriir badan ka dhexeeyo ma dhihi karnaa dabcan laakiinse wiilka dhankiisa culays baa ka jiro maadaama qofkaani ay jeceshahay in badan soo wacayso markii xoogaa ay jaan usoo heshana uu leeyahay waa yara mashquulsana meeshaas een jacayl kama jirna ba dhigi karnaa
maya wuu ka jiraa hadduu marba niyadda uu dhisaa waxaa jira asii boloboreem ama biisi asii haysan karaa jiro ama wax uu ku mashquuli karo laakiin jecel inuu waqti mar walba siiyo hadduu mar qofka dadku ku jecleen kuma dhahaayo waa ku jeclahay dabcan si ayna sheegaysay marka marka aan la hadlo waxay tiri wuu ku jeclo uu leeyahay laakiin ma soo xiriiriyo waxaa laga yaabaa mashquul inuu wiilka haysto waa intaasay u samri laakiin karto jacaylka een een dhabta waa mid qalbiga dhiga laakiinse mid afka maana qofka markii een uu jaro Ah, xumaado qalbiga uu leeyahay waay.
dabcan waa ku jecel oo waa jecel afka laakiinse marka kale ma jirto ee wuxuu markaasi iska een dhindatirayo inuu yidhaahdo dabcan kuma jecli oo qofka la dhaaso meeshaas ayaan ka fahmi karnaa sooma
Een, horta taas gooni waaye laakiin hadduu qalbiga wax soo go-aamsado afka markaasuu go-aamin karaa qalbiga horta kowa inuu go-aankii jacaylku ka imaadaa Een, dabcan hadduu sarabin waxyaaba badanay ku dareemi kartaa sida ma dhahaayoo kale oo ku jecla kuma degdegaayo Een, sida oo caadada ahayd wuxuu kugula hadlaaya hadallo caadadiya dadka hore iskugula hadlaan laakiin hadduu asiga rabo ku jecla uu dhahaa laaziman niyadda uu dhisaa laakiin waxaa jira biinsi waxaa leeyahay anigu laakiin ha dulqaadato wax badan ha dulqaadato een dabcan een gabadha waxay een dabcan hadalkeeda aan ka fahmay in ay tiri een dabcan markii aan la sheekaysana dabcan la sheekaysto wuu markaasi mashquul baan ahay saan baan ahay een hawlo kale markaasi aan jirin buu ku sheekaynayaa markii aan tegi maagana oo sida qofkaan baa dabcan ka tegtid wuu leeyahay oo ku yara jecel ahoo dabcan hadallo kale uu soo maraya laakiin qofkaasi een ma dhihi karaa qof yacni kurbada qofkii ku haysto waa gabadha xaggeeda wiilka ma jirto ha gabadha xaggeeda wax badan gabadha xaggeeda waa waayo wax badan ayadaa jecel intuu asi uu uu yahay maxaa la usoo jeesanayo inay sugto waa waajib waaye waayo qalbiga een maxaa lahay qofka kow qofku qofku jecel ku dhacaa qofku ku hormaraa wiilkii gabadha wax badan marka haddaa samirtid beriyo kale wuxuu dareemayaa jecelka adiga aa u heysay naxariista adiga aa u heysay wuu kugu soo noqonayaa Een, aad baad mahadsan tahay een, saamiyo dabcan waan kuu soo laabanayaa Een, faiso een, dabcan eh, dhankayga eh, la talinta galabta een, ayaan koleyba eh, dabcan ra'yigaaga Een, waa mahadsan tahay gallado kolley anigu waxaan dhihi lahaaba hor ayaa loo soo dhaho asxaabtii iga horreysay ayaa soo dhaheen saamiye ayaan Een, dabcan aniguna gabadhaas waxaan usii raacin lahaa een, intaas in ka badan dhihi maayo waxaan dhihi lahaa walaala samar Een, qofka biniaadanka horta qofku hadduusan ku jeclayn niyadda kumuusa dhiseen Ee, waxaa laga yaabaa inuu busy yahay inuu wax ku mashquulsan yahay in asaga problem uu haysto marka waxaan dhihi lahaa ee, walaashii samir een, horta dul qaado ayaan een, ogow qofka bilaan qofka ku jecel unbaa niyadda kuu dhisaya qofku lugoynaayo niyadda kuma dhisaayo wuxuu kuleynaa naga dhammow ku dhihi lahaa Een, waa kaa waa mahadsan tahay faiso dhegeystaha kale ee qad ku jira ayaan jaaniska siinayaa halo halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu Een, walaal soo dhawow ku bilow magacay xaafadda nagala soo xidhiidhayso waa tahay waa la socota barnaamijka Een, waa tahay gudaha u gal galabta barnaamijka waa la talin jacayl ee, ma wakiil baa tahay ma lagula talinayso waxaa la talinaysaa waa tahay dabcan waa- waxbaa la talinaysaa soo dhawow een dabcan dhegeystahaasina waxaad moodaa inuusan barnaamijka uusan la soconin een koleyba waxaan la yaabaa markaasi eh, dabcan barnaamijka eh, uu kugu culus yahay dabcan een dhegeystayaasha markaasi qadka a ka culusayn hadda dooni barnaamijkana ka qayb qaadato een waa tahay faa-iso dhegeystayaasha kale ee qadka ayaan ku soconayaa dhegeystaha qadka ku jira een halo halo asalaamu calaykum halo halo
wacalaykum salaam een walaal soo dhawow ku bilow magaca xaafadda
waa cali nuur oo jooga xaafadda banaadi een cali nuur soo dhawow galab wanaagsan ayna wada kaale wala socota barnaamijka
waa la socdaa si wanaagsan een waa tahay gudaha u gal barnaamijku waa la talin jacayl galabta ma lagula talinayaa ma waxaa la talinaysaa mase wakiil baa tahay een soo dhawow
waa waa la qilinaaya gabadhii wixii dhexdo waa la qilinaaya waa tahay soo dhawow
kaa sawir ye- ha yeelataan ane gabadhaas sawir ha u sawirto inkastoo uu isagu niyadda u dhisay mashquul inuu yaho adeeg ha u ha usan
waa tahay aad mahadsantaha cali nuur een waa kaga mahad celinayaa een qaabka qurux quruxda badan aa markaasi aad ula taliso gabadhaasi een faa-iisooy een markaan een waxaan jecelahay dhankaasi iyo kaalimaha suugaanta farsabaqaanka inaan u baaqo
isku soo laabad wanaagsan waa tahay een balse een waxaan jecelahay hal dhegeysto oo keliya inaan ka hormariyo dhegeystaha qaad ku jira alo asalaamu calaykum halo halo ka xumahay dhegeystahaasina qadka teleefonka ayaa ka go-ay dib usoo laabo ayaan la yeesad barnaamijka nagala qaato markaan waxaan baaqayaa dhegeystaha qadku dhegeystayaal raalli ahaada markaana idhaahdee waxaan markaasi u jaleecaya dhankaasi farsamayaqaanka iyo kaalimaha suugaanta
awiya calafkaga jaban ilaaqdaada dalbaday amaa cara edagu guday aways cadalool cadalool aways cadalool ku tumay asabkaadle ado cagaha daraysna helay awiya calafkaga jaban ulaaqdaada dalbaday amaa cara edagu guday aways cadalool cadalool aways cadalool ku tumay sidaan weli ahay caruur coliya makaaga jaran carabkaadiga adiga bedelay sidaan weli ahay caruur coliyan codkaaga jaran carabkaadiga adiga bedelay yar waa gelin dambe orki cunay heryado anigu kaa caloolgoay cashkigu kuulada orkiyo jacaylka jacaylka jacaylka jacaylka kacibaadayo yar waa gelin dambe orki cunay heryado anigu kaa caloolgoay cashkigu kuulada orkiyo jacaylka jacaylka jacaylka jacaylka ka cibaadayo bartamaadnaya adoo cadrad ugu basla degay ciliyo ciriqtona qabin colaadaada horkacay adaa guur kala okaday culays calalyo calalyo culays calalyo iibaday bartankoodnaya adoo cadrad ugu raysma degay ciliyo ciriqtona qabin colaadaada horkacay adaa guur kala okaday culays calalyo calalyo culays calalyo ii baday sidaan kula ahay curyaan cabkiyaan codkoodkay karin diga adiga adiga gashaday sidaan kula ahay curyaan cabkiyaan codkoodkay karin diga adiga adiga gashaday ciyaar waa gelin dambe awrkii cunay heeryado anigu kaa calool goay cishii ku laba curkiyo jacayl jacaylka jacaylka jacaylka jacaylka kaceeboodayo waxbaan ka dhacay waa tahay galabta waxaa ka dhacay dhankaasi galabta ceelka shanta mama aha galabta waxaan ku arkay faisow ha adoo dhankaas iyo een, dabcan heesta si dhagtaabicinayo een, heestaba lagaa daba qabanayaba n waa tahay galado galabta heesta waxaad u moodaaba inuu farsamiyaqaanku waa igu tahay soo talagalay waa tahay farsaqaanada dabcan een faa'iiso iyo mid kale dhegeystayaasha waa ka raali Ah, gelinayaa sare.
dabcan farsamada waxaan ku xusanay ayaan ayaan een, dabcan maxamed cali laakiinse dhegeysta magaca waa inaga qaladnay oo waxaa farsamada noo fadhiyo een, anise cali xuseen anise gudini Mhm.
ayaa dhanka farsamada galabta masarka iyo makiinada kala hagaysa Een, dabcan ee, la talinta galabta waa sidaan ii sheego ayaan maxamed cali iyo sidoo kale saamiye maxamed ayaa dhankaas la talinta galabta noo qaabilsan oo markaasi la talinta ee, galabta noo fadhiyo dhegeystayaasha markaasi ku sugan cadaada waxay naga dhegeysan karaan sideetan iyo siddeed dhibic shan megahertis dhegeystayaasha ku sugan ee, dhuusamareeb iyo deegaanada kudhow waxay naga dhegeysan karaan sideetan iyo siddeed dhibic zero halka dhegeystayaasha caalamkana naga dhegeysan karaan aalada talinta tooska iyo live- live streamka
waa tahay galadow een, dhegeystayaal dhowra ayaa khadka telefoonka ka dhex muuqanaya sidoo kale ee, galabtay barnaamijka aad buu xiise badan yahay een, dhegeystayaal badan ayaa waxaa aad moodaaba inay een, barnaamijka wada sugayeen oo is- waxaa iska soo daba dhacaya de dhanka ayaa la talinta galabtay ee, barnaamijka waxaa isdhihi karaa looma kala harin bal galado dhegeystayaal khadka ku jira haddaan soo dhaweeyo Een, halo asalaamu calaykum dhegeyste soo dhow walaalo magac waa tahay n waad la socotaa barnaamijka n walaal waad mahadsan tahay adoo mahadsan n aaladad naga dhegaysanayso iska bakti ama se ka wa- yaro fogow n gudagal barnaamijku waa la talin jacayl n galabtayba wakiil baa tahay ma lagula talinaya ma waxbaad la talinaysa soo dhowow saamiyahay waa ta ad waa ta gudagal waa tahay n waa tahay galadow inkastoose barnaamijku ahayn barnaamijkii n codsiyada dhegeystayaasha n aynagu soo n day jirnay barnaamijku waa la talin dhegeystayaal n toddobaadka dambe ayaan
Een, waa sidaa sheegtay een, faa-iiso dabcan barnaamijku waa barnaamijka marka codsayaasha iyo hambalyada isu socdaan Aha.
ee dabcan ka hor dhicina leeyahay ha Een, markaa dhegeysta barnaamijka barnaamijka galabta waa galab wanaagsan xubintiisa la talin jacayl ha oo galab walba oo arbaca ka baxda raadiyaha caado sideetan iyo saddex dhibic shan megahertis dhegeystayaasha markaasi nagu sugan een, markaasi ku sugan dhuusa mareeb iyo deegaanada dhowna waxay ka dhegeysan karaan aalada irirkeedu yahay sideetan iyo saddex dhibic zero megahertis halka dhegeystayaasha caalamkana naga socon karaan aalada tabinta tooska ee live streamka marka dhegeystayaal badan ayaan jecel markaas inaan soo dhaweeyo dhegeystayaal qad ku jira alalo asalaamu calaykum
waaleykum salaam walaal soo dhawow ku bilow magaca xaafadda
waan dhawaay walaal waxaa weysaysta xaafadda dhusmareed dhusmareed Een, ku celi walaal waa ka xumay dhegeystahaasina dabcan qodki cadki een, codkiisa ayaa ugu yara hooseeya dabcanna qadka teleefonka ayaa ka go-ay ee dib usoo laba ayaan leeyahay walaal sidaad markaasi barnaamijka nagala qayb qaato marka waxaan siinayaa een, ayaan een, ayaan soo dhawow ee, dabcan een, waan ku siinaya jaaniskaaga
Een, galada waa dhowahay Een, Waa waa tahay.
dhowahay galad Een, waana mahadsantihiin mar kale Een, dhanka dhegeystayaashuna aad bay umahadsanyihiin iyaguna
Een, waa tahay een, faa-iis een, aad maadsan tahay een, een, ayaan een, dabcan een, faa-iiso markaasi dhankeyga midig fadhiisto barnaamijka iladeediisa aad bay maadsan tahay sidoo kale waxaa markaasi mahad u celinayaa een, saamiye maxamed oo markaasi ee, dhankaas la- la talinta galabta galab qaadanaysa ayada markaasina een, aad bay maadsan tahay Ee, dabcan dhegeystayaal badan ee qadka teleefonka soo buuxi dhaafinayana een, doonayana barnaamijka inay ka qayb qaataan faa-iiso
Een, waa mahadsan tahay galado een, galabtay een, barnaamijka aad buu u xiise badan yahay dhegeystayaal een, cusub een, ee mawjadu ay gaartay een, dhuusamareeb iyo deegaanada ku xeeranna galab wanaagsan ayaan leeyahay dhammaantood dhegeystayaashaasi Een, waa tahay galado barnaamijku galabtay looma kala harin ayaa laisdhiga maya galabta barnaamijka looma kala harinoo een, dabcan aan ujeedaa oo Ah.
galabta dhankaaga iyo ayaan saamiyo looma kala harin barnaamijka Waa.
Een, galabta barnaamijka waxaa sida dhegeysiya soo wacaa asagoo ganacsan buu baxaya Ah.
asagoo markaas wax xirsan yihiin ma laabanayaan ku laakiin galad Ah.
adigana la talintii waan kaa sugayna ila galabta jaanis haysataa oo galabta waa la badan yahay maya galabta eh, dabcan talinta ninka talintaas dib intaayo ha u dhigan.
ana markaas dhegeystayaasha waxaa xabaanka lagu rogaya marka M- marka maya.
dhankaas in qaabilsanaho markasta dhaweynta in qaabilsana waa tahay marka adinka waxaad markaasi eh, la talinta eh, daadiyaasha eh, dabcan dhankaasi markii la yidhaahdo galabta adin ku shuqule dabcan markii markii wixii soo in soo dhaafana eh, kolleyba wadda waa saari doonaa laakiin waa taada qaaska la talinta adiga galabtay een, halkaan ee, daaba ee, intaana qof ay joogaan Aha.
een, galabtay een, adiga laftirkaaga la talinta waan kaa sugaynaa taadii waa tahay aad mahadsan tahay eh, faa-iiso dabcan waa rajeynaya laks- balse dhegeystaha qad ku jira halo halo salaamu calaykum
وعليكم السلام Een, walaalo soo dhawow ku bilow magaya xaafadda
walaalkay galad faa'iiso ayaan saamiga dhammaantiin galab wanaagsan magaciyo waa magaciyo waa micraaj oo yoobta xaafadda banaadir Een, micraaj een, galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada kaa leeyahay waa la socotaa barnaamijka
walaalkay waan la socdaa sida wanaagsan oo daadiyimaysin adiga iyo walaalkay faa'iiso waan inkaga mahad celinayaa Een, waa tahay soo dhawow barnaamijku waa la talin jacayl ee, galabta ma ma lagu talinayaa ma waxaa la talinaysaa mase wakiil baa tahay soo dhawow walaalkay aniga wakiil ayaan nahay waa tahay soo dhawow wakiil baa tahay galabta An- aniga wakiil ayaan nahay wakiilna waxaan ka ahay walaashay qaali ah Een, runtii ah, ah qof qaali ah agteyda aan ka weyn Een, marka waxaa lagala talinayaa Een, runtii jacayl ayay waxay soo wadeen muddo Een, shan sano ah wiil markaas ay xiriir ka dhexeeyay in badan soo wada socdeen
ها runtii xiriir caadi xitaa mala dhigi karo in jacayl xaddaaf ayuu ahaa in sidaan u fahamsanahay waa Een, tahay marka ilaa iyo laba kun shan iyo toban ilaa iyo hadda labaatankii la joogo een, waa isjeclaayeen marka een, runtii labadooda een, way isla xiriiri jireen een, mar kasta een, runtii een, waxaa balse aan lagu ballamay in markii een, adiga labada kun iyo labaatan iyo kooda la gaaro een, in meelahaas in arooskaba la dhigo waa tahay
Een, marka een, wiilkii ayaa lala ayhaba een, marka een, labadooda runtii een, wax dhiba ma ka dhexaynin Een, marka wiilkii ayaa een, runtii een, ayagoo wax wara layskaba haynba ah, telefoonkii ayuu iska damsadaba een.
wiilkii Marka, een, meel- ayaa taleefanka dinsaday
telefoonka ayuu iska damsadaa een, marka een, ayadiina waxay dhahday meela kalaadka maba aqaaniba qofkii dhamaa een. runtii waxaan ogtahay intaasoo dhan jacayl ka wada socday haddana een, qof la waayey haddana een, adiga iyo sanadkan bilowgiisii aan qofku ay isu welisay aan se- isu welisay waa ay weyday aan say ukuurta ma taqaano aan marka qofkiina meel uu joogo ma la yaqaan ilaa iyo hadda inuu dalka ka maqan yahay iyo inuu dalka joogo aan midna lagama warhaayo waa tahay weli sidii buu ku maqan yahay
haa walaalkii ilaa iyo weli ilaa iyo saddexda bilood kan kasoo baxdayba aan waa la raadinaa aan marka waxa ay ay dhahday galabta aan halay galab taliyo aan haddii aad aan dhammaan dhegeystayaasha ay wariyaysa raadiga wadaado aan waxay dhahday marka qofkaan intii aan isaga jira ma aqaani niyadeeda ma bixi karo aan sidoo kale aan waxay dhahday in meelaan isaga dhaafo ma aqaani si aan ugu raadsi meelaa ka raadsi ma aqaani ilaa iyo saddex bil ayay sugaysa marka meelay ka raadisano ma taqaano marka aan tala wanaagsan ayaan ka sugayaa dhammaantiin si ay gabadhaan ay go-aanka ay qaadan lahayd marka
aad baad mahadsan tahay micraaj een, waa kaga mahad celinayaa een, sida wacan barnaamijka nagala qabatay dhegeystayaasha markaasi een, dhegeysanaya een, cadaadiyo marka deegaana ku sugan iyo sidoo kale dhuusa mareeb iyo deegaana ku xaaranba een, galab wanaagsan galab cudoon ayaan leeyahay een, markaasi waxaan jecelahay inaan galabta la talinta siiyo een, markaan een, ku hormaro een, saamiyo maxamed een, saamiyo soo dhawow ee waa dhegeysanaysaa een, micraaj waxay leedahay gabar waa wakiilka ahay islamarkaasna wiil ay xiriir badan soo socdeen oo markaasi in badan soo wada socdeen deetana waxaa dhacday wiilkii in la waayaba uu hawada ka baxo gabadh waxay leedahay marka eh, maadaama inta wiilkaas aan jeclaa oo markaas uu soo xarijin waayey deetana markiisi aan waayey maxaan sameeya soo dhow
wallaahi horta taas een, aan horta ra'yigii haddaan ka dhiibo lahaa haduu yani wiilka horta een, taas wuu ka fogaaday sax
waa tahay
Een, marka horta een, qofka haddii uu- markuu tegey uu ka fogaaday hadduu kowdii hore soo xiriiri jiray uu hadda isbedelay waa jira horta micnuhu qofka isku bedeli karo qofka horta insaal iskuma bedeli karo waa tahay een dabcan horta dadka markay kala dheeraadaan wiilka ama gabadha qof ayaa isbedelo kowda hore waa tahay markii la kala fogaado sidii yani laiskula joogo ma la noqonayo waa Marka tahay haddii horta hadduu jeceyl jiray kalsooni ay jirtay wiilku uu wax jeclaa gabadhan ay wax jecleen dabcan aniga horta waxaan dhihi lahaa dee dheer jeceylkooda kuma burburi lahayn waa tahay
waxaa waxaa waxaa laga yaabaa in wiil qofku waa dhalinyaro inuu yani meesha uu tegay jawiga ula qabsaday macnihii uu sheeg maxaa la rag waxaa jiro markay yani ay tagaan oo kaleeto gabadha ay ka fogaadaan oo kale waxay sameeyaan adiga jawiga ay bedeshaan kuwa qaar hadda sheeg maxaa la lahaa lambaraday bedeshaan kuwa qaar ciwaanaday bedeshaan kuwa basi aday ku dhaqmaan waa tahay laakiin qofkaas oo kale horta jecel weyn horta qofkaas uu qabo ma dhihi karno laakiin Waa waa uu tahay.
jeclaa oo rabitaan laakiin waxaan dhihi lahaa aniga horta gabadha walaasheeda abaayo oo samir samir ayaa wax lagu helaa wax badan samir mideeda kale hadduu yani maanta kusoo xariirin mar ayuu fahmi doonaa maanta waxaa wado qofkaas waxay tahay dhalinyarinimo qof markay dhalinyaro ee- dhalinyarinimo ee wado iyo qofku markuu yahay qof weyn oo mas-uul isku mid maaha waa tahay
een jaceelkana yani dheedheel maaha waa ku jeclahay keliya afka lagama dhaho waa Een- inuu qalbiga kasoo go-daa n saamiyo n haddii e, gabadhaanu ay jeceshahay wiilkaani laakiinse uu soo xariiri waayey e, gabadhiina ay sugayso n ma dhihi karnaa maadaama qofkaas uu kaa tegay ka tasho markaasi e, dib isku yaro laabo markaasi mid kale ka daydayo mase waxaan leenahay n ku soco markaasi n xiriirkaga jecel n sii sugo markaasi samir banlen
aniga horta waxaan dhihi lahaa araygayga waxay tahay horta bal wax sug hoogaa yani een wax yar u kaadi fiiri bal inuu jawiga isbedelo bal inuu wax sameeyo dabcan hadduu wax sameynayna lo- looma dhahayo qofka nolosha noloshaada dhan u khasaaray qofka mustaqbal ay leedahay teeda kale qofkan waa gabar Waa Gabadha tahay.
ay tahayna een mustaqbalka yani wax badan wax badan yani qof inay isbedesho ee mustaqbal fiican samaysto waaye waa inay maaha qof ay u- u xayirnaato nolosheeda dhan ay sugto waa tahay ani waxaan dhihi lahaa ilaa iyo xoogaa sug samir dulqaado een, ilaa laakiinse iyo xoogaa qofkan sug, maadaama waxaa- saamiyo haddii qofkan maadaama la sugayo saddex bilood aan waxba aysan ka soo soconin ma la dhihi karaa qofkaasi orsa meelal uusan wax la-aan joogin teleefon dib uma soo wicin oo ma dhihin walaal waan maqan aho xaaladdiisaan waayo dabcan ii samiro iyo dulqaada ma dhihin Eh, maalintuu baxayo ma dhihin waa baxaya ma la dhihi karaa qofkaasi waa qof markaasi wixiisuba greenbabis buu ahaaye Eh, wax jacayla ma jirin may ani waxaan dhihi lahaa horta een, wiilka hadduu saas noqday horta qofka bini-aadanka wuu duqamoomi karaa wuu isbedeli karaa wuu isbedelay dabcan dad waxaa jiro maa qorana kuusoo dhaxay qof markay baxaan waxaa jiro ha- jawiga dhan bedesho waa tahay dad waxaa jiro yani markay een, shay kula joogin fiicnaayen markay kaa tagaan xumaan karo ayada waxaa laga yaaba kula jooga inuu aad iyo aad u fiicnaa boqolkiiba boqol waa tahay
marka tegeyna uu isbedelay ani waxaan dhihi lahaa horta kow istiqaareyso waa tahay
laba ragcad sunnad tuko istiqaareyso Waa tahay.
Een, Eh, qalbigaa go-aan ayuu markaas qaadanaa waa tahay Eh.
Mm, saas ayaan dhihi lahaa ani walaashay baasam dhib male waa tahay saamiyo aad mahadsan tahay waa kusoo laabanaya dabcan waan rajeynaya gabadhaasina in markaasi kolleyba ay markaasi qanacday isla markaasina eh, la tilinteedaba eh, markaasi ay ay qaadatay balse ayaan ayaan jecela marka ayna sii ayaan soo dhawow dabcan maxaa kula talinaysaa gabadhaasi
galadow waa mahadsan tahay een horta qof aad xiriir la soo wada shan sano waa tahay meelaad oo uga laabato duu asiga been jilaay oo Waa.
adiga inuu run kaa noqday waa tahay meel dambood uga laabato ma lahan aaminsanahayo waa tahay waa xanuunkeeda waa tahay marka hadduuba shan sano been wada isagaa dhib qabaan leeyahay kaasi waa tahay Una meelaha ka dayday mid kale duba dabcan waxaad leedahay ayaan qofkan maadaama uu jecleed laakiinse uu kaa tegey ha een een ka een kor uga baxo markaasi een mid kale ka dadiimaan leeda mid kale ka daydayaan leeyahay aniga wax Laakiin, saddex bilood een- macnaha uu soo raadi lahaa qofkan ma ogdo een ayan maxaa ku sababeynaysa maadaama laba qof isjecel yihiin een qofkan maadaama uu qof bini aadan iyo waxbaa ku dhici kara uu iska tegey een haddana markaasi waxa ay qabsadeen ma dhihi karna dabcan haddaan laba qof sanadhaa kala taga een dhib baan siyaysanaynaa oo dhib baan usifeedinaynaa galadow aan kuu sheego waa tahay qofkan waxay dhahday maanta baxay xitaa ima soo ogeysiin Waa tahay.
saan ka fahmay hadalka waa tahay marka qof halahaas awoodi waayey waa tahay oo shan sanana aad soo waday ma dulqaad haa ka badan oo loo samayn karaa amiga waata waxaad leedahay maadaama in badan waqti saddex bilood kaa qaatay in in waqti ka badan uu kaa qaadan waa tahay een waxaa jecelahay f- saamiye ayaa gacanta taaganaysa oo markaasi een dabcan odhanaysa een fikradda ayaan baan wax ka qaba een ay- soo dhawow saamiya een dabcan waad dhegeysanaysaa een waad maqlaysaa een ayaan waxay leedahay dabcan een meesha waxba kuma yaalaan een meesha ka caqaad een dabcan een waa tahay een faa-isa ayaa jecelahay inaan jaanisku siiyo faa-is soo dhawow
waa mahadsan tahay gallado
markaasna waa u mahadnaqayaa micraad dabcan gabadhaas
wakiilka ka tahay dabcan anugu waxaan u fahmay jacayl qof uu shan sano kaala soo dhexeeyo aada jeceleed in maalintii aad baxaysay aad u awoodi weyday waan kaa tegayaa koley anugu waxaan is dhihi lahaa meeshaas jacayl ma yaalo waa awalba maalaa yacni uu waday wiilkaasi iyo iska wadwad ama iskala hadhadal jacayl meelkii jira muusan ahayn awal ayaan isdhihi karaa waayo qof aad jeceshaha markaad ka ta aad ka tegayso meeshuu joogay aad baad u walwalaydaa waa qof aad jeceshahay niyadaada durbadiiba waxay soo qabqabanaysaa koley qofkaanse aad ma uga maarmaysaa dabcan qofkaad jecleed weeyaan marka qof kuu awoodi waayo markuu kaa tegayay walaalo waan tegayaa koleyna waxaan is dhihi lahaa jacayl meeshaas ma yaalo marka
gabadhaasi walaashee waqti kale yuusan kaa dhammaanin wiilkaasna aniga wiil wax jecel ilama muuqdo waxaan dhihi lahaa xiriir kale raadso koley walaahi gabadhaas waxaan balaisdhihi karaa inaysaba qof kaleba aamini karin waayo qalbi jabka soo qabsaday qof aa shan sano jecel la soo waday ee aad doonaysay haddana maanta markuu meel tegay teleefon kaa dansaday awal horena aan kuu sheegin waan baxayaa ku dhihin koley qofka hadduu dhib haysto asaga ayaa soo sheegi laha wuxuu dhihi laha walaalay waan dhibanahay oo dhibkaasa haysta hadhow ayaan kusoo waca markaas ayaan kusoo waca saas ii ogow kolley qofaad galad oo jeceshahay oo doonayso janis looma waayo iyo waqti asaga aad qalbigiisa ku dejido waayo waa qof qalbigiisa aad adiga xambaarsantaho kale marka anigu waxaan is dhihi lahaa qof wiil kasta jacayl kama muuqdo waayo qof aad jecesha daqiiqadba lama ma ogaadan karo waa tahay waxaan jecla markaan inaan saamiyo u laabto saamiyo soo dhawo waad maqlaysaa ayaan iyo sidoo kale fais
yani garan waaya inuu sameeyo waayo qof gacan laga qaato aslanba mideeda kale xiriirka daaho oo sanado gaaro aslanba guuruf kuma nagaado Waa ma tahay.
noqdo waa tahay waxaan dhihi lahaa baayo nolol cusub jawi nolol cusub gal nolol cusub sameyso iska ilo wixii soo dhacay furgad iska dheh marka saasaan dhihi lahaa anigu saasaan kula tali lahaa laakiinse aan ma dhihi karnaa een, jacayl een, xoogaa hadalkaaga haddan dib ugu yaro laabto een, waxaa tiri jacaylka in in badan soo jira een, guur kuma nagaado ma la dhihi karnaa een, soomaali xukuma amaada geedkii een, si yar lagu koro een, si fudud baa looga soo degaa een, haddii markaasi qof intaa oo in wax yar isbarataan oo waa ku arko ku caashaqa iska noqoto deetana qofkaasi aad eh, guursataan laakiin soo dhawtaa nolosha fahmi weysa laakiin qofkan aad in badan la soo socotay wakti badan waa soo wada qaadateen rafaad badan soo wada marteen oo lakin nolosha aad ku guulaysataan ma dhihi kara kaas baa qiimo badan
wallaahi ani horta midaan ii qirsanahay abo jaceelka markuu horta wa- wa- leefar ayuu kala leeyahay qofkaan maanta waxaa ka baran lahayd waxay tahay waa dabeecadiisa inaa isfahantiin n aa qofka nolol wadaagi kartid oo inuu noqon karo ilmahaaga hooyadood ama ilmahaaga aabahood waa tahay si uu gaaro xiriirka labo sanadii bar ka badan qofka waxaa ku baratid ma bahan waxaa imaanaysabo yani maalaa yacni kale in isfahan waayo dagaalkoo bato laakiin haddii uu xiriir noqdo mid sanad sanadii bar qofkan isku fahantiin aa guru guri wada dhisatiin qofkaas nolosh waa la wadaagi lahayd waayo hore waxaa loo dhahay alxubu bacda zawaaj jecelka dhabtaa wuxuu imaadaa markii laisguursado laakiinse een, maadaama jacaylka dhabta uu yimaado guur een, kabacdi een, ma la dhihi karaa een, dabcan waxay u baahan tahay sahadii loo qaadan lahaa ee waddadii loo mari lahaa dhabar adeeg bay u baahan taho een, laakiinse haddii markaasi qofkan sanad ama sanadii bara la socotay xoogaa waa waxbaa sii dibci waxaa laga yaabaa adoo markaasi waxbarasho ku jira ama arday ah ama howlo kale ku haysan qofkaan aad waqti ku ballantaan waqtiga la dhaafo ku jira waqti igu dar ee dabcan xoogaha howla ayaa iga sira iga sira noqday Ee, ma dhihi kara maadaama qofka ku jecelaa een, uu ku jecel yahay laakiinse wakti een, uu ku darsan karaa oo ku dhihi karaa dabcan aan sugno maadaama aan markaas laba qof is jecel aan nahay een, wakti inta kale yuusan nooga sii harin
waxaa qofka horta waxaa kula heshiisid waaye ani een, loo loo qof heshiisa kama hadlayo waxaan ka hadlaya xiriirka dhabtaa loo qof markay heshiiyaan hadda kasoo qaada wiila gabar ayaa waxay ku heshiiyeen in sanadka bacdi ay isguursadaan waayo waxa horta laisku shukaansanayo waxay tahay nolosha dhabta in guur la wadaago Ee, dabcan waqti baa jiro, ee, waq- waqti buu kala yahay waa tahay
waa mid oo iska falaad ee iska shukaansay waqti iska dhumi ah iyo mid mustaqbal dhab ah qofka haddii maanta iyo adaa adna u shukaanso ku- u shukaanso asina ku shukaanso ku shukaanso labadiina qof ayuu jeclaal ku dhacaaya waa tahay laakiin haddii markaa shukaansanaysiin aa hadal xikmad yacni laisku shukaansado walaal oo mustaqbal miyaa ay leedahay mise salaad ay arabtaa qofku wuxuu kuleeyahay mustaqbal ayaan kaa rabaa Ba- Een- salaad kaa maro mustaqbal ayaan kaa raba qofka markuu mustaqbal kaa rabana kuma daahinaayo aan kuguma heenaayo waa tahay aniga saan aaminsanahay Eh, laakiinse eh, samiya eh, maadaama qofkaani eh, xiriir wada samaynaysaan eh, waqtiba ima go-aan ama waqtiba ku ballanteen waxaa tiri waqti waqtigaas ayaan jecelnahay inaan nolosha wadaagno laakiin inta ka sokeysa eh, xiriirkeenu eh, dabca yuusan habsaamin yuusan markaas eh, si yar noqon qofka intaas baad ku heshiideen laakiinse eh, dabcan marka arrintii dhacday waxaa dhacday in xoogaa arrintii iskeeni weyso eh, wiilka xaggiisa maadaama culays badan uu saaran yahay laga rabo in reerka yeeleelo een asay waajibaadka badan uu saaran yahay laakiin se waqtigii xogaa kusoo een, yara adkaado een arrintii ay xogaa een is- soo fahmi waayaan een haddana uu dib kugu soo laabto uu ku yidhaahdo een dabcan een xiriirkeenii in badan soo socday een waqtiga ayaan ku ballan waqtigan waa la joogaa anna waxba yara isuma kii aadina een waqtigaas aan- maalkii aan ku darsanayaa saan bay waxyar yihiin dabcan taasina way jirto oo waa jirta sooma dhigi karno way jirtaa ha way jirtaa hamiya leedahay markaas nolosha hamiya leedahay maanta yani nolol hami leedahay waxaa sugaysid qofka hadduu ku dhamaanto waxaan waxaana samaynaya waa ku kalsoonta waayo qof waa qofkan wuxuu ka shaqaynaya guurkiina mustaqbalkiina noloshiina yani noloshiina dhabta waa ka shaqaynaya maaha qof ciyaar eh laakiin En- qof maanta bila hadaflaan aa la socotid qofkaas waa qofka aan dhihi karno yani sida hadda gabadhan ku dhacdo kale shan sano ayaa lasoo waday maantana yani wado ilaa ee ka fadhisaa taas waa midda hadaflaan waa tahay Een, waa ognahay soomaaliyeed waxaa kula tali lahaa
waa tahay een mustaqbal maanta samaynaysiin waa maanta u diyaargaroodiin inaad guursatiin inta ka horeyso iska ilaaliya qalbigiina marnawaba inuu jabo ama dhaawacmo Een, waa tahay eh, laakiinse dhanka haddaan usoo laabkaas waa xiriirka dheer oo kaas oo dabcan waa faa'iido badan yahay oo waxaan dhihi karnaa dabcan xiriirka markii la dheereeyo eh, nolosha isfahankeeda ayaa badanaya laakiinse ma een, haddaan saamiya usoo laabano jacaylka muddada gaaban qofkan xiriir badan ayaa xoogaa xiriir muddo adigu bil laba bilo saddex bilood ayaa markaas wadiyeen laakiinse waxay ku heshiin nolosha wadaagtaan qofka adiga markaas in badan qofkan maadaama uu bini aadan yahay noloshiisa aan fahmin ayaa hore iska guursateen ma la dhihi karaa nolosha dhowto kugu adkaanaysa maadaama qofkan dabcidiisa aadan garanaynin waxaa way kugu adkaanaysaa yani bil iyo laba bil waxba laisku barto soomaaha waa inta qofkan aa raadinaysid noloshiisa dhabta yani muxuu yahay muxuu ka imaaday muxuu qabtaa waa waa laba bil iyo bil ay qaadanayabo Waa tahay.
laakiin xiriirka waxaan ka hadlayaa shanta sano iyo lixda sano gaarayo because ma aaminsan waayo anaa hore usoo arkay jaceylka daaho wax badan wax badan daaho wax badan waa weynaysaa waqti aa weynaysaa qofkaa jecleedaa weynaysaa mustaqbal ma haysid Een, laakiinse- waxaa meesha ku heynaysid ma laha een ayaan wad ayrahdee saamiyood mahadsantahay balse ma dhihi karnaa jacaylka muddada dheer iyo ayrahdee xiriirka muddada dheer iyo xiriirka muddada gaaban waxaa f- een faa'iido badan xiriirka muddada dheer mase xiriirka een muddada gaaban
والله اصلا بقول ايه لو سعي سماح اللي يكون مدد قاعدون سند سند يبر كبدن والله اني ما امس نيبو انه يعني حيل هذا كبن جعل وجرايبو Een, dabcan wa- waxaa een horeba uga soo hadalnay in caqabad imaan karta hore uga soo hadalnay een caqabada ee inta ka badan imaan karto laakiinse xiriirka muddada gaaban qofaa harsan xooga wada socoteen een xoogaa waxaa laga yaaba inaadan qofka maadaama mar is arkayn wada sheekaysanaysiin laga yaaba bishiiba inaad laba jeer ama saddex jeer kulantiin qofkana in badan noloshaada baran hal sano waxaa la dhihi karaa waa muddo gaaban hal sano waa adugu waxa waxa een fog maa
والله اني هرت غبر هرت سو جيشبي لما كي دنيس laga soo tago gabar qalbiga aad u jilacsan yahay yani in yani hore wax ka jeclaato waa gabar waana qalbiga u jilacsan waayo qalbigeedu waa sida gabar oo dhan horta waxa la sida muraayad oo kale waa hadda in ku dhufat dhulka ay ku dhulka ay ku dhacayso waa gudburaysa hadii maanta muraayadaas aad u dhowrsidna way dhowrsanaanaysa waa sida gabar oo kale een marka horta maanta haddii aad tahay maanta go-aanis inaad guurtid sanadii bar laba sano kuguma qaadanayso iyo sanad mise saddexdaas ayay kugu qaadanaysa waa halaan wax ka badan waxay ka baran lahayd gurigaagaa ku baranaysaa
waa tahay een ayaan mar iraade saamiyo marka waxaad leedahay een jacaylka een muddada dheer iyo jacayl iraade xiriirka muddada gaaban waxaa faa'iido badan ka muddada dheer
kan muddada gaaban ayaa faa'iido badan waa tahay marka waxaad leedahay kan muddada gaaban ayaa faa'iido badan laakiinse een sababtu maxay tahay markaasi maadaama xiriirkan muddada gaaban oo xoogaa nolosha aan la fahmaynin een ma la dhihi kara waa caqabad badan yahay oo caqabadiis laga soo bixi karo
horta adiga su-aal ku weydiinaya Waa maanta kasoo qaad gabar ayaa shukaanstay waxa inta banaan kaa joogto waxaa ka baratay waxay taa waa dabeecadeeda een shak iyo waxaa ujeedaa muuqeedii labiskeeda oo keliya Waa tahay.
wax kale maa ku- een ka baran lahayd waayo waxa kale wax ka baran lahayd waxay tahay markaa gurigaaga geystid aad ayaa dabeecadeeda dhabtaa baranaysaa een su-aal ba- dabcan haddaan su-aashaada kaga jawaabo een saamiyo qofka marka xiriirka la sameynayo dabcan xiriir badan aan rabo in la sameeyo qofkan rabo nolosha la wadaago waxaan jecelahay inaan barto dhaqankeeda habdhaqankeeda dabeecadaheeda inaan bartaan jecla sababta qofka nolosha la wadaagayo waa inaan dabeecadada aqaan qofka meesha ku fiican yahay meesha ku xun yahay waxyaala markaasi uu dhibaato noloshan ku keeni karaa waxyaala markaasi na kala fogeyn karaa qofka inaan barto weeyaan laakiin qofka haddaan muddo la socdo hore nolosha iska boosjino waxaa imaan karta caqabad ha dhowta nolosha qofkii waxaa laga yaaba waxaan ta samayso wixii ay dhibaatay ku tahay laakiin adigu wax fiican u arkayso meeshana caqabad ay ka timid laakiin waxaa dhihi kara aniga waxaa faa'iido badan waxaa faa'iido badan xiriirka muddada dheer oo in badan la wado dabcan xoogaa adigu saddexdood sano afartood sano ha waa jeceel markaas waa xiriir canafa oo xilligaasina as dhihi karo dabcan waa xilli munaasibka oo qofka markaasi noloshiisa ama markaasi dabeecadihiisa iyo wuxuu yahaba aad kusii ogaato markaasi uu yahaba qofku qof aad garanaysa sida macnaha aad wax sida adigu taa isku garanaysaba qofkaas aad fahmi karto laakiin qof aad hal sano waday ama hal sano bar ani ma aaminsani waa qof markaasi dabeecadiisa soo fahamta ma dhihi karo
wallahi horta taas beentaa ma aha laakiin horta laakiin horta mid ogow halkii sano waxaa ku jirto shan shan shan yani konton ama afartan oo dagaala ku dhex jirta halkii sano oo labadii dhexdiina ka imaanayso maya dagaal maba jiraba qof aad xeer inka dhexeerto waxa laga yaabaa in xariir orta in xoogaa dabcan khilaafay soo dhex galo soomaali xukumaad haddii la kala ramado haddii qofkan xoogaa kaa yaro caroodo waxaa laga rabaa qanacin nolosha la timaado qanaaca inay jirto laakiinse waxaa laga yaabaa dabcan haddii labadiina aad kala xanaaqda meeshii wixii lasoo wada waxay noqonaya hal bacad luglis
wallahi horta aniga go-aankaa go-aankaa waaye ayaan iyo waxaa loo dhigaa loo loo bandhigaa faa'iiso yacni go-aanka nagu wada raacsiina wada arkeenaa bal waa tahay waxaan siinaynaa faa'iiso ayaan ka hormaraya faa'iiso waxaa maanta saamiyay leedahay waad maqlaysaa waad dhegeysanaysaa waxay leedahay jaceyl xiriirka muddada dheer iyo xiriirka muddada gaaban waxaa faa'iido badan bay tahay xiriirka muddada gaaban kaas taageersanta aduna kaas markaasi aad taageersanay
galada waa mahadsantay saamiyana waa umahadnaqayaa anigu waxaan taageersanaa laha horta jacaylka muddada gaaban iyo midka muddada yar anigu midka muddada midka muddada dheer iyo midka muddada gaaban midka muddada gaaban ayaan taageersanahay mana taageersani waxaan ku taageersanahay horta midka muddada dheer oo shan sano iyo lix sano loo gaarayo afar sano iyo saddex sano ma taageersani balse xiriirka ka bilowda sanad ilaa iyo sanad iyo bar iyo laba sano waa macquul waa xiriirka amase adigu sanad iyo bar ugu badnaan waa tahay marka aniga dabcan xiriirkaas ayaan taageersana waa xiriirka dheer laakiin sifaa'iis hadalka waxaa kamid ah Aha.
waa taageersana mana taageersani ha qofku laba qalbi ma lahan ha dabcan waxaa fiican laba go-aan qofka ma wada qaato laha go-aan baa jiro ha aan kuu sheega galadow xiriirka muddada gaaban sababta ku taageertay ee markaas ku taageersanta noo sheeg sabab ayaan ku taageersabana horta xiriirka muddo gaaban markii la yidhaha hal bil uu ka bilowda ilaa iyo laba bilood waa tahay marka laba bil hal bil saddex bil iyo afar bil iyo shan bil aan wax saas ah ma taageersanin Okay.
waayo qof een, bil iyo wax saas ah dabeecadiisa kuma baran kartid tahay.
Een, dabadereega faaiso ma la dhihi karaa xiriirka labada sano saddexda sano dabcan waxaa laga yaaba adoo xilli waxbarasho ku jira ama xilli hawl ku jiro qofkan maadaama aad aad go-aansteen nolosha wadaagtaan laakiinse waktigiina xoogaa aad basataan maadaama xoogaa caqabado badan gabadhi waxaa laga yaaba in xoogaa caqabad hayso adiga caqabad ay ku haysato inaad xoogaa xiriirkiina aad dheeraysaan
waa ta- maadaama sida qofkan nolosheeda u barato iyada noloshaada u barato Aha.
deetan dhigto nolosha guriga la isku fahmo een, waa mahadsanta gallado horta meesha ugu dambeyda oo labada qof ay isku fahmayaan ee waxa banaanka lagu jilaayo un waa jiliin ee nolosha dhabta waa mida guriga laakiin su banaanku waa isbarasho qof waxaa macnaa kuma dhihin aniga nolosha ban- nolosha banaanka ayaa qiimo badan kuma dhihin waxaan kale adag nolosha banaanka waa isbarasho qofka inaad barato dabcan een, waxyaalaha markaasi dhaqankiisa waxyaalaha markaasi in kala fogeyn kara waxyaalaha markaasi een, qofkan ku fiican tahay meesha ku xunta meesha ku fiican tahay inaad kala barato weeyaan ha marka een, oo- ha waa sax laakiinse een, laba sano iyo saddex sano haddii la wado qofku wuu caajisaa sida hadda Eh, dabcan caajis ma jiro waqtigii lagu talagalay ama waqtigii lagu ballamay iyo sida ahaa Eh, dabcan een, qofkan waxaa laga yaaba caqabada haysa qofkan uu maadaama si aad ku danaynayo uu nolosha ku diyo nolosha kula wadaago qofkii dabcan waqtigaas nooga dhig buu ku yidhi ama waad ku heshiideen Eh, dabcan ma dhihi karaa waa waa xilli fiican waa xilli munaasib waa xilli ka baaradayn karto noloshaasaa u dhigan karto isko eh, sidee noqonaysaa xaaladdu aad ka fakeri karto laakiin si xiriir eh, sanada wuxuu lamid yahay bilu lamid yahay xil laba sano laba bilood lamid yahay een waa waa runta galado laakiinse anigu een kolley muddadaas be- dheer caqabada ku jirtaan kuu sheegaa Waa tahay.
waxaa laga yaabaa in laba qo- een wiil qof inaad saddex sano iyo waqtigu aad noo kulaala ayaana inoo dhiman tahay haddii hadalkayga aan soo koobo waxaa laga yaabaa inaa qof adigu qof intuu qof xiriir la waday muddo xogaa caajis qofki ka dareemay qofkii markuu qofka caajis ka dareemay jiro qofkan kuuma soo socdo intaasna waa sugaysay asagii uuba iska galo haasaawo kale haddana noloshii qof kale uu la fahmo uuba qof kale maya noloshiisa raaco.
dabcan kuma dhihin qofkan waxaa laga adigu qofkan adaa meel usoo dhiyo adaa sugayey Waa ta- een qofkan waa ku daransan dabcan Laakiin waxaad qofku muddo waa markay bini aadam.
dhamaato oo kugu soo laaba wuxuu leeyahay muddadiisaanba waa noqotay waa timid Hmm.
arrino isma keenayso dabcan waqti ugu dar go-aankaada iskale laakiinse galad een, ma wanaagsana een, maaha guurku een, badeeco la gadaayo oo maahan maalinba in kas lagu sii daro Eh, dabcan haddii waqtigii dabcan horta waqtiga een, waqtiga horta een, fa- in laga faa'iidstaa mudan Waa- Een, waqtigii hadduu markaas isan kugu een, simaynin ee markaas inaad waqtiga aad go-aamiso waqtiga aad go-aamisay Waa- taas waqtigii inaad ku een, ku rido ama wixii ay ku dhacaan ma suurto gelin oo waqti waxa laga wax kaa dhimaya wiilka caqabad badan baa saaran gaalada door baata adiga caqabad kuma saarna waa ta- la waxaad wax ka baardegeeda qofkan saa nolosha udhiga laad ka fekeraysa Waa.
qofka laakiin waajibaad badan baa saaran waxaa laga rabaa inuu reer dhanba u yegleelo guri dhan u taago waa ta marka mal dhihi karan qofka maadaama culas uu saaran yahay inaad ka fikirto qofka culeska saaran ha waa runta laakiinse een, galad waxaa dhici karta een, adigoo qofkan sugaayo waxaa dhici karta gabdho badan ayay ku dhacday iyadoo qof sugaysa uu leeyahay een, walaalo een, waqtiga ii dheere Mm.
een, caqabad baa haysata haddana uu noloshii wa baxaba waa tahay ee, aad baa santa Ayaa, duca waqti ayaa.
waqti inta lama jeclin naga cunto ee, galabta aad baa la isku haystaa ee, ayaan baa siin ayaan soo dhawow ee, waxaad isku haystaa xiriirka waqtiga dheer xiriirka waqtiga gaaban kaa taageeri leh galadoo waa baadsan tahay faa-iise iyo saabi waxayba taagan yihiin Aha.
badeekada laga soo gebagabeeyo marka anigu waxaan dhihi lahay dad unbaa toban sano xitaa isla gaara jacayl waa sax oo dabcan waa waxaa dhihi karna kaasi waa faliil cabdi marka ma ma isdhahayi qofka xiriirka gaabana faa-iide ku jira aniga laakiin waxaa leedahay xiriirka ee, Ah, nafeeda.
xiriirka dheer waa wax saxoo la yaqaano een waa tahay een, dabcan ga- galabta barejo waa laba iyo laba nahay een fa- een waxa aan soo- waa- waxaan jecelahay inaan markaas saamiye ku laabto een saami soo dhow kelimadaada ugu dambayso een galabta la talin baan noo fadhiisay een dabcan kusoo gabagabaynayso waa tahay een waxaan jecelahay inaan siiyo markaasi een ayaan ku laabto ayaan kelimada ugu dambayso
Een, galadoo waa mahadsantihiin een, saamiyana way mahadsan tahay adinkuna aad baad mahadsantihiin daadiyaasha barnaamijka een, dhegaystayaashana waxaan leeyahay intii waqtigu u saamaxa iyo inta kaleba aad baad horta u mahadsantihiin Een, faa-iise ayaan u dhiibayaa markaas
een soo dhowow dabcan kelimada ugu dambaysa Een, waa anoo mahad- markaasi saamiye oo aan siinaya ugu dambaysinaya haa en wa- en galadoo dhegaystayaasheena dhammaantood waa un umahadnaqayaa dhammaan dhegaystayaasha en en meel kastoo ay joogaan iyo si kastoo maqalkayga usoo gaarayo galab wanaagsan ayaan leeyahay galabta barnaamijku aad buu u xiiso badnaa waxaan ujeedaa en in la isjiidjiidayo en ayba marayso laba iyo laba doodu marka doodu waa sii dheeraan doonta toddobaadka dambe ayaan wada sugaynaa bal galadow en waa tahay ee, saamiya jecel saamiya soo dhow dabcan kelimadaada ugu dambaysa galabta bareja waa la marayaa oo laba iyo labo adiga faa-iiso galabta barbaad iskula dhacdeen aniga ayaan barbar iskula dhacnay waa tahay gabagaboy wanaagsan maxaa kusoo gabaynaysa kelimadaada ugu dambaysa
dhammaan waa salaaman tihiin adiga faa-iiso ayaan n xabta ku xiran barnaamijka dhammaan waxaan leeyahay galab wanaagsan wardheema horta hadii dood lasii dheeraa lahaa waa inka badan lahaa nii faa-iiso inkastoo waxaana run yahay
galabta waa liiceeda, galabta waa lii cirabteen oo alla waqtiga ee, naga dhamay baad ku weydaysay waqtiga waa dhammaaday ee, galabta waxaa dhihi karnaa waqtiga ayaa nii higliyey waa tahay adinka hoos ka duceysanaysa inaan umalaynayo aniga maaha Een, sheeg maxaa la dhahaye asxaabta khadkana jaaniskooda la siilaa yani way ka dhiibinaa ra'yi dhibmana laakiin galabta waqtiga inkastoo dhammaaday waxaan leenahay galab kale ayaa ka badan iyo jaanis kale dhammaan waxaa leeyahay waa idin salaama soomaali weyn meel kasta adduunka joogtiin waa tahay aad mahadsan tahay saamiyo een, dabcan dhegeystayaal intaas ayaan uku jecelahay inaan kusoo gebagabeeyo een, kusoo gebagabayno barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa ee la talin jacayl een, oo galab walbo si arbacaad ka dhegeysta raadi acdo een, dhegeystayaal ee, dhankaasi farsamada galabta waxaa noo fadhiisay een, sacali xuseen suwadini dhanka la talinta ee, waa ayaan cali maxamed iyo sidoo kale saamiye maxamed een, dhegeystayaasha barnaamijka maleeca ku kulmi doon sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan igaga tegaya heesta een, xamdi bilan iyo waa tahay hayga filango Deedu isugu oo socod lama awood.